ilan siyaabo badan baa la ysaga mantajiyaa haddii uu mantaja isagu kas isaga keeno kasad isaga keeno iska mantajiya soonkii waa ka jabaya haddiise mantagu ku soo dhaafo adoon adigu isa soo saarin hadduu ku soo dhaafo waxba yeeli maayo soonkaas nabigeenna wuxuu leeyahy salawatu rabbi wasalaamu calayh man daracahu lqayu falaysa calayhi qadaa waman istaqaa'a falyaqdi buu nabi uri sal alay wasalam ruuxuu soo dhaafo mantagu ruuxuu mantagu soo dhaafaay qallan laguma le bu nabri sal alay slam maalinkiisa waa dhammaystiranaya ruuxiisa iska mantajiya ha qalleeya buu nabi uri salawatu rabbi wasalaamu calayh ruuxii iska mantajiya si alla say gooni ha noqoto macnaheeda waxa weeye hadduu mantagu ku soo dhaafo ha isku celin ha isku celin waa cudri ha ku soo dhaafo sii daa soonkaaga waxama noqonaya haddii aad uusan kaa soo soconina adigu ha iska keeni haddaad iska keento adigu sababtaa uu ku yimaado markaa soonkaagi waa jabaya waa qodobkan saddexaad wey arrinta saddexaad ee soonka jabisa waa iska mantajinta ruuxu iska mantajiyo shanaadii waxa weeye waxaan dhihi laha midda afraad ee soonka jabiya waa caadada dhiigga caadada ah ama dhalmada oo dumarkay khaas ku tahay haddii dumar gabadha iyadoo sooman ay caadadii ku timaado ama ma ahee ay dhasho soonkii waa jabaya nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayaa wuxuu leeyahay alaysa idaa xaadat lam tusalli walam tasum haweentu soom ma aha midda markay caadadu ka timaadoy xaysho midda aan soominoo salaadiin sooma aha fadalika nuqsaanu diiniha buu nabi sal alay slm naqsiga iyo dhimanaanta diinteeda xagga diinta kaga jira waa kaas buu nabi uri sal alay slm markay gabadhu weydiiso su-aashu weydiiso saasuu nabi ku jawaabay sal alay slm caaishada waxay leedahay waxaa nala amri jiray wakhtigii nebiga sal alay wasalam inaan soonka qallayno salaada se aanan qallaynin naag baa u timid oo waxay ku tiri caaishay maxay dumarku markay caadadu ku dhacdo soonkiy salaada soonka iyo salaadda labadaba way ka tagaan maxaa loo yidhi soonkii ha qalleeyeen salaadana yayna qallayn markaasee caaisha waxay ku tidhi axaruuriyatin axaruuriyatun anti naa makhaarijiyad baa tahay bay ku tidhi ma khawaarij baa tahay adugu khawaarijtu waa niman khariban nimanka dadku fiicanaysiiyo ee hadda takfiirka loo yaqaan maxaa yeele iyagaa waxay qabeen sidaana su-aashaa naagtu ay weydiinaysa caaisha markaase waxay tihi mehe caaishay khawaarij ma ihiin laakiin cilmi doon baan ahay bay tii caaisha waxay ku jawaabtay nebiga wakhtigiisii waxaana la amri jiray inaannu soonka qallayno salaadana aanaan qallaynin ma wardaayaalla marka miyaad sii dhigi kartaa oo maxaa sharcigu saa uu yidhi laa yus'alu camaa yafcal wahum yus'aluun ilahu maxaa saa u yeesho gabadha adu odhan weyday salaadana qallee ama adu dhihi weyday soonkana ha qallayn oo labadooda meel maxaad ilah u wada marin weyday miyaad ilaah la weydiin kara ilahay lama weydiin karo subxana wa tacala leanna waxa weeye ilaahay lama weydiiyo khalqigaa wax la weydiiya oo saa maxaad u yeesheen la dhaha laakiin ilahay lama weydiiyo subxana wa tacala marka dhiigga caadada ah isaguna soonka wuu jebiyaa dhiigga nifaaska ayaa la mid dhiig furanka dhiigga loo yaqaano oo dumarka qaarkood ku dhaca isagu soonka ma jibiyo waxna ma yeelo salaadana wax ma yeelo mucaamalada ninka iyo xaaskiisa dhex maraysana wax ma yeelo waa ka gedisan yahay dhiig furanka dhiigga loo yaqaan su-aal baa laga yaabaa dumarka qaarkood inay isweydiinayaan bal in badan su-aasheeda soo noqnoqotay oo ah bisha ramadaan markay soo geliso ma la isticmaali karaa daawooyinka caadada dibdhiga ilan daawooyin baa jira ama maalan cumray gabadhi u socotaa xaj bay tegaysaa way ka cadsanaysaa iyadoo camalkii ku dhex jirta inay caadadii ku timaado sideedabana soonka markaad dadka la soomayso iyo markaad gooni u soomayso waa kala dhib badan yahay sooma balaayo lagula qabaayo balaayo maahaba laydhaha haddii dadku wada sooman yahay mushkilo male laakiin markuu khaas kugu noqdo berrita qalla ay noqoto waa ku rafaad gabadhii marka daawoma isticmaali kartaa dhiiggii lagu dibdhigayo sheekh islaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullahi baa hadda ka hor la weydiiyey taqriiban waxaan u malaynayaa waa toddoba qarni ka hor toddoba boqoloo sano ka hor baa ibnu taymiye la weydiiyey wuxuu yidhi baas male wax dhibaata male wax dhibaata male xajkeediina dhib ma gaadhayo soonkeediina dhib ma gaadhayo way dibdhigi kartaa mid unbaad iska hubinaysaan daawadaasi inaysan jidhka iyo caafimaadka dhib u geysanayn lanna daawooyin fara badan oo qaabkaa loo isticmaalo waxay keenaan yani mashaakiil dambe oo caafimaad bay keenaan way ugu sahlan tahay inay wareeriyaan caadada wakhtigeeda wareeriyaan oo wakhtigay imaan jirtay iyo caadadii tartiibteedii ay lumiyaan marka haddaynan caafimaadkaaga dhib u geysanaynin wax dhibaataa kuma jirto inaad daawo isticmaasho aad ku dibdhigayso yani waxa weeyaan caadada aad iskaga dibdhigayso si aad u soonto oo bis oo macnaha waxba dhammaystiran aad u wada soonto macnaha marka dhiigga caadadii wuxuu ka mid yahay waxyaalaha soonka jabiya waxaa ka mid ah waxyaalaha soonka jabiya yani waxa weeye galmada ragga iyo dumarka dhex marta waxaana laga qaadanaya qur-aanka rabbi subxaana wa tacala wuxuu ku yidhi fal'aana baashiruuhunna wabtaquu maa kataba allahu lakum waxaa kaloo rabbi qur-aanka ku yidhi uxilla lakum laylata asiyaami arafatu ila nisaa'ikum kuna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna allah subxaana wa tacala wuxuu leeyahay habeennada ramadaan bisha ramadaan habeennadeeda waxaa laydiin xalaaleeyey dumarkiinna inaad u galboota maxaa yeelay labis bay idin yihiin idinkuna labis baad u tihiin haddii la yidhi habeenkii baa laydiin xalaaleeyey maxaa laga fahmaya maxaa laga fahmaya maalintii inaan laysu ogolayn soo xadiiska nabigeennana waa ku sugantay salawatu rabbi wasalaamu calayh nin baa nabiga u yimi sal alla alay wasalam markaasa wuxuu yihi halagtu yaa rasuul allah rasuulka ilaahay waan halaagsamay balaayaa igu dhacday war maxaa dhacay baan wuxuu yihi nebi allow xaaskaygii baan maalin ramadaan ku dhacay markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal alay wasalam ma kari kartaa inaad qoor xorayso addoon inaad xorayso ma kari kartaa maya ayib laba biloodoo iska xigta ma soomi kartaa baa layidhi soonkuba soo wixii balaayada ii geystay ma agu waxaan dhib karoo dhan igariyaba soo soon ma agu laba bilood bil keliyaabaan xamili waayey laba bilood oo kaamil ah nebiga iskuma dhijin kara bu wuxuu nebigu ku yidhi sal alay wasalam waayahe lixdan miskiin ma quudin kartaa wax ma siin karta maya wuxuu ihi taana ma kari karo saddexdii midna markuu kari waayo buu iska fadhiistay waxoogaa markuu fadhiyo baa nebiga waxaa loo keenay sal alay wasalam dambiil ay timiri ku jirto markaasuu nebigu wuxuu ku yuri sal alay slam timirtan qaad oo sadaqayso markaasuu yidhi nebi allow acalaa afqara minnii ma cid aniga iga baahi badan baan ku sadaqaysa wallaahi maa bayna blaabatayha ahla baytin afqara min ahli baytin ilaahay baan ku dhaartay magaalada madiina kumaba noolaba reer reerkayga ka baahi badan bu nebigu markaasuu muusooday salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuu dhoolla caddeeyey markaasaa wuxuu ku yidhi dawaayahay reerkaaga uu sii markaas qoyskaaga sii baa ujeeddadu maxay tahay marka ninkaasi nebiga riwaayaadka xadiiska qaarkood waxay sheegayaan inuu ku yidhi maalinkii aad jebisay maalin kale soo qalle kafaaradii ba laakiin soonkii waa jibay waana ijmaac culimada islaamku waa isla ogol yihiin hadday galma dhacdo soonkii waa jabay kafaaradaa culusna way laazimaysa yay ku laazimaysaa sida saxiixa waxa weeye ninkay ku laazimaysaa ama haweenta waxba ku laazim maayo ninkii haweenta wax ku laazimiyey daliil baa looga baahan leanna lama hayo nebigu sal alay waslam inuu yidhi haweentaadana u sheeg ayaduna intoo kale ha samayso sooma mar haddaan la haynin wadaadkii yidhaahda dumarkana waa laga rabaa daxgee baa laga keeni ma jirto ninka unbuu nebigu saaray salawatu rabbi wasalaamu caleyh intaas waxyaalaha soonka jabiyo intaas waxyaalaha soonka jabiyo waxyaalo badan oo dadku u haystaan inay soonka jabiyaan baan sheegi doonaa insha allahu tacaala oo laakiin soonka waxba yeelin laakiin waxaan ka hormarinaynaa arrinta aan ku sheegnay inay soonka dhaawacdo ajirkiisa bal ayba dhici kartaba ajirkoo dhan inay baabi'iso oo ruuxii tacab khasaar ku dhaco halba aad lagu lisa hal bacaad lagu lisa caanaheedu ma joogayaan hashe haddaad bacaad ku listo meel bacaada haddaad caana ku daadiso caanihii ma ka daba tegi karta maya caanihii waa dhulkay galeen wax ba'aad galena lagama soo saari karayo macnaheedu waxa weeye waa khasaarayaa ruuxii aan is-ilaalinin oo arrimaha soo socdaan iska ilaalin soon sidiisaba waxaa la yidhaahdaa in afkaaga iyo adinkaaguba ay ka soomaan iyo qalbigaaguba wixii ilaahay xaarameeyey subxana wa tacaala maalinkaas waagu markuu baryo ilaa qoraxdu intay ka dhacayso ma is-ilaalin karta aduga waxyaalaha ugu muhiimsane loo baahay in laga soomo waxaa ka mid a xanta waxaada ka mida beenta waxaa ka mida yani waxa weeyaan xaaraamta oo idin waxaa ka mida isku isku dirdirka dadka waxaa ka mida aflagaadada waxaa ka mida lacnada waxyaalahaasoo dhan in laga soomaa la doonay haddaad ka soomi weydo xaaraan xalaal baan iska ilaalin intaad tidhahda xaaraamtiina aad ka soomi weydo soonkaagu inuu ku dhaca laga yaabaa wax la'aan aad ku dhacdo ilahay baan isku dhaariye balu fiirsada hadda markaanaan soom ku jirin oo bishii ramadaan inoo laaban tahay markay inoo laaban tahay cuntada ma cuni karna ha haddaaban soo qabaynay cabitaankana waan cabbi karnaa labadii isqabayna waa u bannaantay hawshii gogoshu sooma iska mantasin hadday ku qabato waa iska mantasin kartaa waxyaalahaasoo dhan waa waxyaalo xalaal ah laakiin bishii ramadaan oo soo gashay unbaa laynaga xarimay laakiin waxyaale waxaa jira haddana xaaraam ah bisha ramadaan markay soo gashana xaaraamnimadoodu sii cuslaanaya oo maxay yihi xamtu hadda ma bannaanta ramadaan intaan la gaarin xamtu ma bannaanta ramadaan markii la gaarana kama sii daran afxumada iyo aflagaadada iyo dadka waxgasheegiisa iyo duridiisa iyo kullu dalika waa inuu ruuxii sooman iska ilaaliyo waxaa yidhi nabigeena wuxu uhi sal alay wasalam man lam yadac qawla azuuri waalcamala bihi falaysa lilahi caza wajalla xaajatun an yadaca طacaamahu wa sharaabahu bu nabri sal alay slam ruuxaan ka tegin hadalka beenta iyo dhaqankiisa ruuxaan ka tegini oon iska daynini inuu cuntadiisa iyo cabitaankiisa iska daayo ilaahay waxba ku fali maayo cuntadaada iyo cabitaankaaga inaad iska dayso waan soomanahay tidhaahdo ilaahay waxba ku fali maayo waxbana kaga heli maysid agtiisa haddaadan iska daynin habal xumada iyo dhaqan xumada aadan iska daynin waxaa kaloo nabigeenna ka sugan sal alay waslam inuu yidhi laysa asiyaamu min alakli waasharaab soonku ma aha inaad oon cuntada iyo cabitaanka iska dayso inama asiyaamu min allagwi waalrafat soon waxaa la yidhaahdaa inaad iska dayso afxumada iyo dhaqanxumada inaad iska dayso iyo macaasida inaad iska ilaaliso fain saabaka axadun aw jahila calayka faqul inii saa'imun inii saa'im hadduu ruux ku caayo ama jaahilnimo kugu sameeyo waxaan habboonayn hadduu kugula dhaqmo ha la ficilsamin ee waxaad tidhaahdaa inii saa'imun inii saa'im naa waan soomanahay gabadha ku aflagaadaysay naa waan soomanahay raalli aho haddaad soonkaaga ku ciyaarta kaygina hagu dari ka tag hadday dhaqan xumo kugula kacdo inii saa'imun ka dhaqan haddaad la qasato oo aad la ficilsanto ood la caysanto ood aflagaadadii gasho khalaas soon meeshaa ma yar soomaalitan waxyaabaha muxaramaadka haddaan layska ilaalinin walaalayaal soonkii khatar buu gelaya inaan cunto iska ilaalinnaa way fududahay cabitaan inaan iska ilaalinana way fududahay arrinta rag iyo dumarka dhex marta inaan iska ilaalinana way fududahay inayna mantag iyo ismantajin iska ilaalinana way fududahay laakiin maxaa adag maxaa adag waxaa adag carabka inaan la ilaalino carabka inaan ilaalino masalada adagtaa wa dad badanna waxa qadiyey berritana soonkooda baabi'in doona waa carabkaasi waakuu nabigu uri sal lay wasalam yaa ii damaano qaadaya inuu ilaaliyo labada daan waxa u dhaxeeya iyo labada lugood inta u dhaxaysa oon janno u damaano qaadaa buu nabigu uri sal lay wasalam afkiisa iyo carabkiisa yaa ka adkaanaya xidinka tarankase yaa ilaalinaya labadaa haddaad ka soo baxdo jannadu waa garantii waa damaano laakiin ma ilaalin karna ya shaki igagama jiro inagoon hadda hoolkan ka kala tegin ayaa la bilaabi natihiblahaygi ma arkaysa say u fadhiday iyo say u taalay ma arkaysa say lahay khalaas waaba lagu kala kacay yani waxa weeyaan hadduu sheekh yahay iyo hadduu shariif yahay iyo hadduu dadaal badan yahay iyo hadduu cibaado badan yahay midka lagu rogmaday ee lagu baabaayo waa carabkaasi dadka waa la wada waa lagu waa lagu wada jiraa ninba inay u joogtaba laakiin waa lagu wada jiraa ha lays ilaaliyo marka oo aad ha laysu jiro oo soonkaas iyo cibaadadaa weyn aad ha loo ilaaliyo ha loo waardeeyo axaadiistaasa nabiga naga suguntaa salawatu rabbi wasalaamu caleyh waxyaala waxaan idin dulmarayaa marka dadku ay u haystaan inay soonka wax yeelayso soonka waxba yeelaynin insha allahu tacala waxaa ka mida maalan ruuxu inuu waabariisto isaga oo janaabo qaba hadduu waagu kuu baryo adoo janaabo qaba soonkaagu waxba ma noqonayo waad soomaysa maalan ninkii xaaskiisu hadday habeennimadii is arkaan iyagoon qabaysanina waagu u baryo soonkoodii waa caadi soonkooda masiix ma jirto umu salama radi allahu canha iyo caaisha labadaba nabiga waxay ka warinayan sal alay waslam nebiga waagaa u baryi jiray isagoo janaabo qaba markaasuu qabaysan jiroo soomi jiray nebigu salawatu rabbi waslamu calayh qodob waa qodobkaas qodobka labaad waxa weeye inaad cabayato gelin horiya gelin dambaba adoo sooman inaad cabayato waa lagu ogolyahay cadaygu hadduu ilkahaaga dhiig ka keenana mushkilo male culimada qaarkood baa karaahaystay laakiin karaahiyadaasi daliil ma cuskana gelinka dambay karaahaysteen laakiin karaahiyadaasi daliil ma cuskana soonka waa laisku ogolya cadaygu mar walba ayuu mustaxab yahay sunnaye waxyaalaha lagu ogolya waxaa ka mid a inaad sandaarsato oo aad luqluqato laakiin sandaarsiga iyo luqluqashada ku xeel dheeraan maysid haddaad soomanta xoogaa yar in yar baad afka gaadhsiinaysaa luqluqashadana ilaa dhuunta ma gaadhsiinaysida afka unbaad ka luqluqan karta sayna biyuhu kugu carari waxaa nabigeena ka sugan sal alay wasalam wabaaliq fi listinshaaqi ila an takuuna saa'iman buu nabi sal alay wasalam luqluqashada waxaan u jeeda sandaarsiga ku xeel dheerow in aad sooman tahay mooye oo haddaad sooman tahay ha ku xeel dheeraan ha ku sii fogaanin macnaha si ayna biyuhu kuugu tegin aad ku luqluqanayso waxaa kaloo iyadana bannaan oo waxyaalaha bannaan ka mida ninka iyo xaaskiisu inay fara ciyaari karaan inay isdhunkan karaan yacni waxa weeyaan aynan mushkilo lahayn soonkiina dhib u geysanay caaisha radi allahu canha waxay leedahay kaana yuqabilu wahuwa saa'imun wayubaashiru wahuwa saa'imun walakinahu kana amlakakum liirbihi sala allahu calayhi wasalam nebigu sal alay wasalam wuxuu xaasaskiisa dhunkan jiray isagoo sooman oo wuxuu tataaban jiray isagoo sooman laakiin nebigu sal alay wasalam xubinkiisa taranka wuu ka adkaa naftiisa wuu ka adkaa yacni wuu iscelin karay macnaha waxay tilmaamaysaa ruuxii aan iscelin karinoo marka horeba ka fog man xaama xawla alximaa yuushiku an yartaca fiihi yacni ruuxii seeraha dhulka ay dawladdu diiday agteeda ruuxii ku wareegaysa marka dambe wuu ku dhici sooma haddaadan marka laftaada ka adkaynoodan ishubin marka horeba ha u dhowaana haddaad iscelin karto maa fi mushkila haddaad iscelin karto maa fi mushkila nabigeennay ka sugantay salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas daraaddeed baa xadiid xasana waxaa ku sugan nebiga sal alay wasalam nin dhallinyaraada u yimid markaasaa wuxuu ku yidhi nebi allow uqabilu wa ana saa'im xaaskayga ma dhunkada anoo sooman nebigu wuxuu ku yidhi maya isla markiiba nin odayoo socday markaasuu wuxuu yidhi uqabilu wa ana saa'im yaa rasuula allah anigoo sooman xaaskayga ma dhunkan karaa haa buu nebigu ku yidhi sal alay slam saxaabadii waa la yaabeen oo nebiyow ninkan dhallinyaradana waad u diiday ninkan odaygaana waad u ogolaatay see wax u jira markuu arkay nebigu sal alay slam saxaabadu inay la yaaban yihiin ayaa rasuulku wuxu yidhi sal alay wasalam ina shaykha yamliku nafsahu buu nabigu sal alay slam odaygu naftiisa waa celin karaa buuri odaygu naftiisa waa ka adag maxaa yeelay yacni waxa weeyaan shahwadiisaa daciiftay shahwadiisaa daciiftay sidaas daraaddeed ayaa nebigu sal alay wasalam saddexda ilaahay maalinta qiyaamada uusan fiirinaynin cadaabkuna u waajibayo wuxuu ku daray shaykhun zaanin oday ama habar zinaysanaysa oo kii dhallinyarada maxaa looga reebay leanna waxa weeye odayga iyo habarta mar ay da'oobeen zinada sii wadaaye wax u geynhaya ma jiro sooma leanna waxa weeye shaygii riixahayay awooddii baa daciifa sooma marka nebigu wuxu uhi sal alay wasalam ina shaykha yamliku nafsahu odaygu wuu iscelin karaa buuri laakiin ninka dhallinyarada haddaan maanta idhaahdo waad fasaxan tahaye reerkaaga wakuka haddee yani waxa weeye halayaanu shahwa iyo ajiju shahwa shahwadaa ka tanbadanaysa saas daraaddeed baa waxay leeyihin culimmadu hadduu ruuxu isu cabsanayo rag hadduu yahay iyo dumar hadduu yahayba waxaa fiican inuu ka fogaado hadduusan laakiin isu baqaynin nebigu waa sameeyey salawatu rabbi wasalaamu calayh baas ma laha arrimahaasa ka mid waxaa ka mid ah arrimaha bannaan oo mushkilada lahayn waxaa ka mid ah ruuxu inuu dhiig iska qaadi karo haddaad dhakhtar tagto dhiig lagaa qaado mushkilo male haddii ilig lagaa saaro dhiig kaa yimaado mushkilo male mushkilo ay leedahay soonkii waxba yeelin waxaan soonkii waxba yeelaynin irbadda caadiga ee daawo ahaanta loo qaato haddaad u baahan tahay ma aha fale- faleebadii ma aha taan horey uga soo hadalnay waxa weeyaan waa irbadda lagaga maarmi karo cuntada iyo cabitaanka taasi way jebisaa soonka irbadaha caadiga ee daawooyinka ahee cuntana aan kaaga fillayn cabitaanna aadan kaga maarmaynin irbadda noocaas oo kalea iyada soonka waxba ma yeelayso leanna cuntana ma aha cabitaanna ma aha macnahoodiina ma laha saas macnaha ra'yiga culimmada qabta inay soonka jebinayso irbadaha laysku durayahay waa ra'yi laga xoog badan yahay sawaabkuna waxa weeye irbadda daawo ahaan loo qaadanaya inaysan soonka jebinayn mushkilana ma laha dhiigga layska qaadayaan mushkilo lahayn oon soonka waxba yeelin waxaan soonka waxba yeelin sidoo kaleeto yacni waxa weeye toobinka inuu ruuxu istoobo ama meehee ruux isbitaal ku jira dhiig us- u bixiyo dhiig laga qaado soonka waxba ma yeelayso sidaasaana xoog badan waase mas'ale culimmadu ku muransan yihin oo toobinka iyo dhiigga layska qaadayo culimmada qaar baa qaba inuu soonka jebinayo waase ra'yi laga xoog badan yahay wey. waana waxaana ku tusay nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh markii hore dadka wuxuu ku yidhi afara asaa'imu afara alxaajimu waalmaxjuum laba ninoo istoobaya yuu nebigu soo maray sal lay slam jacfar ibn abi taalib iyo nin kale markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi sal lay slam afara haadaani labadan waa afureen soonkii waa ka jab anas oo xadiidka warinaya wuxuu leeyahay markii dambe nebigu wuu rukseeyo ummadda wuxuu u ogolaaday inay istoobaan ayagoo sooman saas daraaddeed baa anas oo xadiidka warinaya wuxuu istoobi jiray isagoo sooman saxiixulbukhaarigana waxaa ku yaala nebi moxamed sal lay waslam inuu istoobay isagoo sooman xadiidka odhanaya marka labadii ka toobaya iyo ka la toobayaba way afureenoo soonkii wuu ka jabay oo ahlu sunanku ay soo saareen xadiidkaasi waa mansuukh waa laga dambeeyey xukunkiisana waa la bedelay waxaa ka dambaysay inuu nebigu ummadda u ogolaaday ayagoo sooman inay istoobi karaan dhiiggana bixin karaan taana iyadana mushkilo male in dhiig layska qaado iyo in laystoobatoona ruux isagoo sooman soonkiisa wax yeeli maysa waxaan soonka waxba yeelaynin indhakuusha inuu ruuxu indhakuusho oo weliba ama in ishaba uu daawo ku dhibciyo ama dhegtaba uu ku dhibciyo haddayna markaa u gudbin jawfka iyo caloosha u gudbin waxba iyadana yeeli mayso xataa indhakuushii ama daawadaad isha isaga shubtay haddii dhadhankeedii iyo qadhaadhkeedii aad cunaha iyo dhuunta ka dareenta xataa soonkaagu waxba noqon maayo waxaan soonka waxba yeelanayn sida uu sheegaya ibnu cuthaymiin caleyh raxmat ullah sheekh ibnu cuthaymiin maxamed ibn saalix ibn cuthaymiin sida uu sheegayo waxaan soonka waxba yeelaynin dadka neefta qaba baashan bakhaaqda ay isticmaalaan yani baal waxaa jira neef ahaan oo kale isku buufiyaan markay neeftu qabato taasoo kaleeto ruuxu hadday neefi hayso inuu isticmaalaayo waa iska hawo soonka waxba yeeli mayso sidaa waxaa odhanaya sheekh maxamed ibn saalix ibn cuthaymiin ayaa odhanaya macana soonka waxaan waxba yeelaynin sidoo kaleeto yani ruuxu inuu isqaboojiyo ama qabaysto adoon sooma waad qabaysan kartaa waad isqaboojin kartaa nabigeennay ka sugantay sal lay wasalam in uu maalin maalmaha ka mida intuu aad u oomay oo kulayl daran isagoo uu jiro inuu nebigu sal lay wasalam biyo isku shubo isqaboojiyey cabdullahi bni cumar bay ka sugan tahay saxaabo fara badan bay ka sugan tahay marka waad isqaboojin kartaa waad qabaysan kartaa wax ay soonka yeelaysana ma jirto waxyaalaha bannaan ayay ka mid waxaa ka mida waxyaalaha bannaan oon soonka waxba yeelaynin waxaa ka mida candhuufta inaad liqdo candhuufta inaad liqdo waxba yeeli mayso soonka ma aqaano soomaalidu meeshay ka keentay candhuufta hala tufo meel laga keenay ma garanay aniga nadaafad daraa ku jirta haddaad unba shaqda un ku hayso nadaafad daraa ku jirta yaa ku yidhi candhuuftaada tuf waxay yeelaysa ma jirta candhuufta soonka wax ma yeesho inaad tufto wax ajiray ku kordhinaysa ma jirto ruuxa qaar baa laga dadka qaar baa laga yaabaa inays yidhaahdaan culaha qallaji si ajir kugu bato ajir badan laguma helo ajir badan waxaa lagu helaa hadyigii nebi maxamed sal lay slam iyo dariiqadiisa in la waafaqo laakiin naftan in la cadaabo waxaan ilaahay jidaynina lagu cadaabiyo lagu cadaabo ajir laguma helo marka caquubta liqitaankeeda ajir soonka waxba ma yeesho waxyaalahaasoo dhan aan soo sheegnay soonka waxba ma yeelayso waxaan kaga baxayaa oo anigoo warka idinku dheereeyay aan ku gabagabaynaya shareecadeenna waxay ka mid tahay ilaahay subxana wa tacaala sharciga uu soo dejiyey waa shariicatu taysiir fududayn yuriidu allahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusra allah subxaana wa tacaala fudayd buu idinla doonaya culaysna idinlama doonaya shaygu hadduu cidhiiri noqdo ruuxu uu dareemo cidhiiri dareemo shareecadu way ka fududaysaa culayskaa laga qaada fududaynta shareecada waxaa ka mid ah ruuxu markuu socoto yaho musaafir yahay waxaa la yidhi waad iska afuri kartaayoo dib baad ka soomi kartaa ka qallayn kartaa maalmihii kaa tegay hadduu ruuxu xanuunsanayo wuu iska afuri karaa dib buu ka qallaynaya xanuunkaa laba ah xanuun waa xanuun laga quustoon rajo laga qabay cudurrada halista kansarka iyo yacni waxa weeye sonkorowga iyo cudurradan inta badan aan bixin hadduu ruuxu qabo lana soomi kari waayo raashin buu bixinaya raashin buu bixinaya haddii uu ruuxu cudurkiisii rajo laga qabo inuu ka bogsoon doonana waa la sugayaa inta rajadaasi ama ka xaqiiqoobaysa ama laga waayay markuu caafimaaduu soomaya marka oo qallaynaya waxaa ka mida maalan odayga weyn ee da'da ah iyo habarta islaamta duqda ah labadoodaba waxaa loo ogol yahay inay iska afuraan kari waayey da'da ah iyo haweenta da'da ah soonkuna dhibayaan soomi karin ayagana waxaa loo ogol yahay inay iska afuraan cuntay bixinayaan cuntada maxaa la bixinayaa nisfu saac waa la sheegay waxaa kaloo la sheegay mud adigu dadaalku wuxuu ku jiraa nisfu saac nisfu saac waa kilo waa kilow maalinkiiba kiilaa la bixinaya ama meehe maalinkiiba ruux baad afurinaysa hadduu maalinkiiba hal ruux guriga la keeno uu ka afuro khalaas anas ibnu malik radi allahu canhu sida saxiixbukhariga ku yaalla markuu duqoobay oo da' noqdo soonkii ku adkaaday maalin kasta hal ruux buu afurin jiray waxaa kaloo la samayn karaa sida anas uu sameeyo ka sugan hal maalin intaad isugu yeedho soddon ruux ama labaatan iyo sagaal ruux hal mar inaan cunto ka dharjito ayadana waa la samayn karaa cuntadiiyo qaydhina inuu ruuxu bixiyo oo hal kiilo maalinkiiba bixiyana waa heli karaa hadduu ruuxu da' yahay oo ayna soomi karin dadka loo oggolaaday inay afuraan waxaa ka mid a haweenka uurka leh iyo haweenka nuujinaya hadday kari waayaan ama lafahooda u baqaan ama ilmaha nuugaya ama uurka ku jira ay u baqaan inay afuraan baa loo oggolaaday xadiidka ahlu sunanka ay wariyeen nebigu wuxuu leey anas bnu maalik rasuulka wuxuu ka warinayaa inuu nebigu yidhi ina allaha wadaca can lmusaafiri shatra asalaati wasawm wa can alxamili wlmurdici asawma allah subxaana wa tacaala wuxuu ka dejiyey ruuxa socotada ah salaadii niskeed salaadihii afarfartaa niso lagama dhaafo labalaban baa loo soo reebay ilahay waa ka dhaafay ruuxa musaafirka waxaa kaloo laga dejiyey soonkiina waa laga dejiyey faman kana minkum mariidan aw calaa safarin faciddat min ayaamin ukhra wuxuu nebigu yidhi sal alay slam haweenayda uur kale iyo midda nuujinaysana alla wuxuu ka dejiyey soonkii alla wuxuu ka dejiyey soonkii baa laga dhaafay maxaa laga wadaa waa laysla ogolyahay in ay afuri karto ha afurtee markay afurto kadib maxaa ku waajibi doona midaasay culimadu ku kala tegsan qaar waxay leeyihiin waxaa ku waajibi doona inay qallayso raashiinna bixiso oy labadaba isku darto madhabkaasi culimo badan baa qabta waase laga xoog badan yahy culimo qale waxay leeyihiin oo culimmadii salafka ka mid a waxaa ku laazimaya inay qallayso uun maalmihii ka tegay markay u suurowdo inay qallayso ayaa laazim ku ah cunsana lagama rabo madhabkaasi waxaa qaba saxaabada qaarkood iyo a'immadii salafka qaarkood baa qaba qaarna waxay leeyihiin cunto unbaa laga doonayaa xataa qallo lagama doonayo waxaana madhabka ku tegey cabdulaahi bni cabbaas iyo cabdulaahi bni cumar iyo ninka loo yaqaano isxaaq bnu rahwiya oo saaxibu imaam axmed ahaa culimo badan baa ku tega cunto keliya laga rabaa wax kaleeto oo laga doonaya mama jirta qallana kuma waajibayeen marka inay afuri karto laysla garaye laakiin afurka maxaa ka dambayn doona culimmadii ku kala tageen sida dadaalku ku jira waxay tahay aanan idinkula talinayo haddii aad afurtaanoo ama ilmaha nuugaya ama midka uurka ku jira loo afuro ama naftaadaba aad u baqdo adiga oo nuujinaya ama uur leh ood sidaa ku afurtaan hadday idiin suroobi karto inaad qallaysaan waa inaad qallaysaan haddaad qallan la timaadaan wax ka siyaadsanoo laydinka doonayo ma jiro haddii qallihii haddii qallihii uu suroobi waayo ruuxa ku adkaado markaasi raashin ha bixiyo ilaan labada madhabba waa jiraano culimmadii baa yidhi laakiin dadaalku wuxuu ku jiraa inaad qallayso haddii qallihii kugu adkaado ood suroobi weeyo oo dumarka qaarkood baa jira dumarka qaarkoodoo waxaa jira isku nuug isku nuug umula yani sanadna way way yani wax way nuujinaysaa sanadka kuxi- ku xigtana wayba dhashayba waxaa laga yaabaa inay shan iyo toban sano saa ahaato shan iyo toban sano meeqa bilood baa lagu leeyay shan iyo toban bilood goormay qallayn doontaa marka soo dhib ma ah ilaahay subxaana wa tacala qur-aanka wuxuu ku yidhi ma jacala calaykum fi ddiini min xaraj ilahay subxana wa tacaala diinka dhexdiisa wax cidhiidhiya idinma gelinin yusri iyo fudayd buu ilahay subxana wa tacaala idin yeelay haweentii marka soomi karta waa inay soomto haweentii ay ku adkaato oo ay dhibto oo arrintaasi ay ku cuslaatana waa inay markaasi raashin bixiso oo maalmihii ka tegey ay raashin ku guddo ayaa loo baahan yahay madaahibta faraha badan baase masalada ku jirta oo culimmadu midba uu ra'yi ka leeyahay warkii faraha badnaa ee axkaamta bisha ramadaan ku saabsanaa khaasatan axkaamta soonka ku saabsanaa in badanoo ka mid a halkaas ayaan ku gabagabayn doonaa allah subxaana wa tacala waxaan weydiisanaynaa wixii gafa inuu naga dhaafo wixii sawaabana inuu ilaahi subxaana wa tacaala fadligiisa wayaan ajir naga siiyo waxaan idinkana ilaahay subxana wa tacala idiin weydiinaynaa inuu idinka dhigo kuwa ku intifaaca oo ka faa'iidaysta annagana ilahi subxana wa tacala miisaanka xasanaadka noo geliyo hada wabillahi tawfiiq وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
jasaa allahu khayr sheekh maxamed umal muxaadaradii qayimkahaydii uu noo jeediyey axkaamta ku saabsanayd ramadaanka ayna ahayd tii ugu dambaysay ee casharadaynii maanta soo taxnaa waxaan guda gelaynaa wakhtiga inta ka harsan dhowr su-aalo in laga jawaabo iyo iclaanaad noo xigi doona insha allah su-aasha ugu horaysa waxay ku saabsan tahay salaada iyo xukunkeeda sokiska xukunka khuffaynka ma qaadanayaa mise waa ka duwan yahay sharaabadaha la xidho
jawaabtu waa haa jawaabtu waxa weeye sharbaadyada ama sokisyada xugumka khufafka oo kaleeto ayay qaadanayaan khufku wuxuu ahaa harag ama maqaar kolba kaad u taqaanaan ama harag buu ahaan jiray meesha hadda sokiska laga qaataa laga qaadan jiray kabaha iyo wuxuu u dhaxayn jiray iyo lugta ruuxa cagtiisa iyo kabaha ayuu u dhaxayn jiray beddelkiisii in badan hadda waxaa galay sokiska nebiga waxaa ka sugan salawatu rabbi wasalaamu calayh wakhtigiisii in la masixi jiray khufka sogiskaas haragga ah in la masixi jiray shuruud buuna leeyahay waxaa kaloo xadiid xasana ku sugan jawaaribta masixidooda jawaaribtuna culimmadu waxay ku dhowaynayaan sogisyadan hadda la isticmaalo oo kaleeto waxaa kaloo meesha ku jirta khufka in la masaxo maxaa loo jideeyey waxaa loo jideeyey min baabi taysiir fududayn ruuxu bedelkuu sogiska bixin lahaa oo lugta dhaqi lahaa qufka bixin lahaa oo lugta dhaqi lahaa shareecada way u fududayso waxay ku tihi korka uun gacanta qoyansaa uga marin waa fududayn leanna dhibkaas bixinta iyo haddana lugta qoyangelinteeda iyo mashaqadaasay shareecadu dadka ayay ka fududaysay ayib su-aashu waxay tahay marka sogisku dhibaatadii qufka loo fududeeyey oo kale ma ku jiraa ha bal isagaaba ka sii daranba markii lagu yidhahdo sogiska bixi oo lugaha dhaq dhib badan baa ku jira leanna waxaad u baahan tahay lugtiio qoyan haddana inaad sogiskii dib u xidhato kabihii inaad ku xidhato inay wixii isla uraan oo isla suyacaan soo saas ma waa mashaqo iyo dhib meesha ku jira waay shareecada waxaa looga bartay arrimahaasoo kale inay dadka ka fududayso soo ma ama waxaad u baahan doontaa inaad intaad raadiso tishu iyo wuxuun intaad raadiso ama maro uun inaad lugihii ku ingejiso ood meel fadhiisato oo wakhti sugto oo lugihii ingegaan oo sogiski gashato soo mashaqo ma ah sidaas daraaddeed waxa weye sawaabku waxuu yahay sida raajixana ah sogisku waxay la xugum yihiin khufkiibay la xugum yihiin axkaamtii khufkay qaadanayaan goormaa la masixi karaa waxaa la masixi karaa markaad xidhato adoo weyse qaba weyse qab dhammaystiran markaad ku xidhato adoon weyse qabin haddaad xidhato ma masixi kar waa inaad lugaha ka bixisood lugaha dhaqdo adoo dahaaradaadu dhammaystirantoodu weyse qabto haddaad xidhato hadhow inaad weyse qaadato aad u baahato weysadii intay kaa jabto weyseqaad u baahato waxaad dhaqaysaa wejiga xubnihii baad soo dhaqaysaa lugaha markaad joogto lugihii inaad ka bixisoo dhaqdo uun baahne waxaad samaynaysaa uun gacantaad qoynaysaa korkaad saa uga marinaysa ka kalena gacantaad qoynaysaa korkaad saa uga marinaysa ood weyse qabta tuko hadhow adoo saa ku weysaystay haddaad sogiskii iska bixiso weysadii ma kaa jabtay intaasaan idinku daraya waa faa'iido dheeraada saa waad masaxday lugihii maadan dhaqin sogiskii baad masaxday waad weyse qabtaa soo maha hadhow baad sogiska iska saartay weysadii ma kaa jabtay mise waad weyse qabtaa waad weyse qabtaa xataa lugihiibayayna sogiskii markaa ku jirin weyse qabkaagii waa jiraa waxay la mid tahay adigoo timo qaba oo timo leh haddaad weysaysato madaxa in la masaxo soo maha madaxii waxaad masaxday timihii baad masaxday hadhowaad waxaad tagtay saaluunka timaha lagu xirto waxaad tihi timahaba ii qurda timahaba iga xihaatay timihii baabad xirtayba iyagoo dhanba waad dhammaysayba meeshii biyuhu mareen oo timaha ahayd waad xiirtay madaxiioo qaawan baa soo hadhay weysadii ma jabto ya maya weysadii waa jirtaa sogiskan aad siibtay wuxuu la mid yahay timihii aad xiirtay ma la fahmi macnaheedu waxa weeyaan weysada xugumkeedu waa ka gudbayaa timaha wuxuu u gudbayaa xubinka wuu ka gudbayaa sogiska wuxuu u gudbayaa xubinku u gudbayaa saas daraaddeed sogis la saaray iyo timo la xiiray toona wayse bur ma keena waysada ma jibin waxbana ma yeelaya taasi waa waa siyaado wey wabillahi towfiq
su-aasha xigtaay biqayri cudrin ma la jamcin karaa salaada siduu nebigibu mar u jamciyey intee in la eg baana lai ogol yahay inaan jamciyo isbuucii bishii sanadkii intee waqti xadidan miyaa mise markaan waxoogaa is idhaahdaba waad jamcin kartaa ma iska jimcisaa salaadaydama jamciya
qur-aanka ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu ku yidhi ina asalaata kanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta salaaddu waqti bay leedahay salaad walba wakhtigii ilaahay u yeelay baa la doonaya in lagu ilaaliyo wakhtigan bilaash looma yeelin salaadda haddaad wakhtigeedii ka saarto macnaheedu waxa weye ma jirayso salaad maada tukanin soomaalida aan arki jiray waagii hore een diintu aad u faafino dadku aad wax u fahmin waa la iska shaqaysanaya la iska xamaalanaya maalintii o dhan masaajid lama tegayo waxaa lagu leeyahay caawa cishaha markaan guriga tago baan shanta salaadood baqallayn doonaa buu ku leehay sax ma salaadu wakhtigeedii aad u kas uga saartay qallam male masalada qabsada jaaliskii baad ilan dayacday ayib ma la jamcin karaa salaadaha salaadaha waxaa loo jamcin karaa oo nebiga ka sugan sal alay wasalam socotada marka la yahay waa la jamcin karaa jamca waxaa la yidhaahdaa inaad labalabad salaadoodba wakti isla tukato salaada duhurka iyo casarka inaad hal wakti isugu geyso ama casarkaad isu geynaysaa waktigaad wada tukanaysaa ama waktiga duhurkaad wada tukanaysaa maqrib iyo cishahana waad isu geynaysaa hal mar baad wada tukanaysaa jamca kaasaa la dhaha salaada subax iyadu cidna uma tagto yidhi cidna uma tagto goonideedii u taaganta sidaasi wuxuu nebigu samayn jiray markuu socotada yahay waxaa kaloo loo ogolaado nebigu u ogolaaday haweenka dhiig furanka qaba jamca salaadaha la jamciyo nebigu waa u ogolaaday sal lay slam hal mar bay sugan tahay nebigu magaalada madiine isagoo joogo oon socoto ahayn inuu salaadaha duhurkiiyo casarkana jamciyey maqribkiiyo cishahana jamciyey xadiid saxiixulbukhaariga ku yahay markii la weydiiyey cabdullahi bn cabbaas oo xadiiska warinaya wuxuu yidhi araada an laa yuxarija ummatahu wuxuu nebigu doonahayey oo ula jeeday ummaddiisa inuusan cidhiidhi gelinin ummaddiisa inuu u waasiciyo buu nebigu rabay salawatu rabbi waslamu caleyh saas darteed buuna u sameeyey culimmadu marku waxay leeyihiin salaada waxaa la jamcin karaa ama markaad socotada tahay ama magaalo baad joogtaa laakiin dan adag oo adag oo adag baa kugu timid xaajaa ku qabsatay shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatulla iyo culimo ka mid a odhanaya xaaja hadday timaaddo ruuxa ku kallifta labadii salaadood inuu jamciyo markaasi wuu jamcin karaa bay leeyihin laakiin waa inay jirto xaajo kallifaysa shardiga labaad ee lagu xidhayo wuxuu yahay waa inaadan ka dhiganin dhaqan joogto ah marmar baa waxaa kugu imaan kara xaalad keeni karta inaad salaadihii isu geyso maalan baabuur baad soo fuushay waaba tusaale basiitaba baabuur baad soo fuushay toonkaad ka soo fuushay waxaad u soo socotaa xaafaddaadii jaam baad gashay haddaad degtana waabaad cabsanba tuug baaba kula kiciba meelaad ku tukatana ma haysa maxaad samaynaysaa markaasoo maqribkii waa kugu soo galay waa xaalad xaaje ay keentay markaasoo kale waxaad samaysaa maqribka dibdhigoo ceshaha la tuko soo maartaan marka xaalad ay xaaje keentay oo duruufi kalliftay oo dani kugu kallifta oo kugu qasabtay mooye salaad walba haddaabad aadan safar ahayn salaad walba waqtigeeda inaad tukato sidaasaa sharciga iyo hadyiga nebiga salawatu rabbi waslamu caleyh laakiin hadday xaaje timaado oo duruufi kallifto sidaa nebigu u sameeyey oo kaleeto isagoo madiine jooga roobna kallifin safarna uusan ahayn ayaad ka dhuxul qaadanaysaa markaasi maa jacala calaykum fi ddiini min xarajin taasaad marka qaadanaysaayo xadiiskaasaad ku dhaqmaysaa dhaqanse ha ka dhiganin oo shay aad daa'imto oo shaqo ka dhigato yuusan noqonin hada billahi tawfiiq
weli salaadii baynu ku jirnay maxaa u daliil ah dumarka inay saf dheer wada galaan markay istujinayaan oyna sida rag oo kale qof imaama horumarin mise way samayn karaanoo qofbay iska horumarinayaan markay imaam yeelanayaan
oo haddaan saf loo istaagin see loo istaagi karaa su-aasha isweydiinta letawa haddaan saf laysu taagin rag iyo dumar see kaloo laysu daagi karaa maba jiraba qaab kaloo loo tukan karo o laysu dul istaagi karo daliil waxaa u ah dumarku inay saf isu taagi karaan xadiiska nebiga sal lla alay waslam khayru sufuufi alrijaali awaluha wa sharu sufuufi alrijaali aakhiruha wa khayru sufuufi alnisaa'i aakhiruha wa sharu sufuufi nnisaa'i waluha buu nebi yuri salawatu rabbi waslamu calayh dumarka safafkooda kan ugu khayr badan waa midka ugu dambeeya kan ugu shar badanna waa ka ugu horreeya buu nebi yuri salawatu rabbi waslamu calayh soo maartan xukumka raggu sidiisaba ay leeyihiinoo diintu u yeeshay dumarkuna way la wadaagaan caam ahaan haddii xukumkaa ay kaga gedisan yihiin waa in la helo nas odhanaya xukumkaasi dumarku waa kaga gedisan yihiin ragga nabigeennu muxuu uhi sal ly waslam alaa tasufuuna kamaa tasufu almalaa'ikatu cinda rabbiha buu nabi uri sal ly slam maad u safataan sida ay malaa'igtu u safato rabbigood agtiisa markay joogaan say u saftaan nebigu wuxuu uhi waxay dhammaystiraan safka hore ka ku xigay dhammaystiraan sidaasay malaa'igtu u safataan siday malaa'igtu u safatoo kale u safta buu nabi uhi salawatu rabbi waslamu caleyh nebigu ma ragga keliyuu la hadlayay mise rag iyo dumarba rag iyo dumarba nebigu waa la hadlayay salawatu rabbi waslamu caleyh ninkii yidhaahda dumarku iyagu ma saftaane aba istaagaan ninkii yidhahda daliil buu u baahan yahay daliil buu u baahan yahay war jira maaha addoomayanku waa safanayaan imaamkooduna waa ka hormaraya nebigaa tujin jiray salawatu rabbi wasalaamu calayh ayagu hadday istujinayaanna imaamku horey buu u baxaya saas way macnaha maanicna ma jiro markay wada tukanayaan midda tujinaysa inay qiraacada kor u qaado iyagu ismaqashiyaan wax maanica ma jiro leanna axkaamta kulligeed raggay la wadaagaan oo la mid yihiin haddaan la helin nas ka saaraya oo odhanaya xukumkaasi waad kaga gedisantihiin wabillahi towfiiq
su-aashan xigta ayay waxay leedahay wiil aan dhalay ayaa wuxuu qabaa gabar aan tukanin soomin aan ixiriiranin balwadna leh xukunkeedu muxuu noqonayaa wiilkayga gabadha fur ma dhihi karaa
ruux aan tukanin rag iyo dumar midku dooniba ha ahaadee ruux tukadaayo inuu la joogo ma aha nin tukadaayo naag aan tukanin ma qabi karo haweenay tukatana ninaan tukanini ma qabi karo nusuusta qur-aanka iyo sunnada waxaa ku yaalla ruuxa salaadda ilaahay ka tegay taariku salaadka inuu gaal yahay qur-aanka meelo fara badan baa laga qaadanaya xukumkaas axaadiista nebiguna sal ly slam nas bay ku tahay gaalnimada iyo ruuxa salaada u dhaxaysa buu nebi uri salawatu rabbi waslamu caleyh ruuxu hadduu salaadda ka tago nebiga waxaa ka sugan sal lla lay wasalam diinta qodobkii ugu dambeeyey buu ka tegey buu nebi uri sal ly waslam waxaa ugu horreeyoo diinta laga tegi doonaa buu nebigu yuri sal ly slam xukumka iyo dowladda waxa ugu dambeeyoo diinta laga tegi doonaana waa salaadda buu nebigu yuri salawatu rabbi waslamu caleyh ruux hadduu salaadda ka tegay diin dambo u laaban ama ku laabani ma jirto mar hadduu sidaas yahay culimmada fiqigu haba ku muransanaadeen ma gaal baa mise waa muslim laakiin waxaa ila xoog badan inuu gaal yahay muslimna ahayn taariku salaad rag iyo dumar miduu yahayba hadduu dhintana lagu tukan maayo qubuurta muslimiintana in lagu aasa ma aha ruux muslim ana xaas uma noqon karto hadduu nin yahayna nin uma noqon karo lana dhaxli maayo sida murtadka ruuxa diinta ka baxay sida wasakhdiisa laysaga duwo oo kale saasoo kalea wasakhdiisa laysaga fogeynaya sidaas daraaddeed ninka gabadha taariku salaadkaa qaba wiilkaagana ah haddii gabadhii ha la waaniyo waxa loo sheego oo ay wax ku qaadan weydo oo tukan weydo ajir baad ka heliyey amar ku siiyo waxaad tidhaha waryaa fur war ma yaallo meesha war ma yaallo haddii nebigu ku yidhi salawatu rabbi wasalaamu calayhi ninkii u yimid ee ku yidhi nebi allow inna imra'atii laa taruddu yadda laamisin xaaskaygu nin gacan u soo taagay gacantiisa iskamaba celisaba markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal lay waslam sarrixhaa siidaa buu ku yidhi naag aan gacan loo soo taagay bay iska dabaalaynin siidaa buu nebigu ku yidhi sal lay slam markaasuu yidhi rasuul allow naftaydu inay raacdaan ka baqaya aad buu jecelyahay macnaha nebigu wuxuu yidhi sal lla lay slam haddaadan ka sabri karin iska haysa buu rasuulku yidhi sal lay slam bal u fiirsada macnaha waxa weeye way tukataa gabadhu salaad lagama hadlayo iimaan iyo islaamnimona lagama hadlayo mana zinaysato oo nebigu midda ay leedahay uu leeyahay ninku uu leeyahay gacanta iskama celiso maaha way zinaysataa way gogol dhaaftaana ma aha laakiin faracyaarkay taqaanaa wey nebigu wuxuu ku yidhi sal lay slam naag ragga la far ciyaarta ha haysanine fur buu nebigu yidhi salawatu rabbi waslamu calayh tii taariku salaadka ahayd nebi maxamed muxuu dhihi lahaa maxayd la tahay ya rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waxaa kaloo ka sugan inuu yidhi afar ilaahay subxaana wa tacaala jannadiisa ma galaan umana naxariisto afartaa waxaa ka mid ah naagta dabeecadda xuneen diinta lahayn ninka haysta ee naag ahaan u haysta ee aan furaynin buu nebigu yidhi salawatu rabbi waslamu calayh ruuxaan diin lahayn oo khaasatan salaadda ka tegay wiilkaagu haddii gabadha salaaddii lagu waanin karo rajo laga qabo inay tukato laga qancin karayo waa in lagu dadaalo waa la kari waayay soo maaha wiilkaaga amar ku sii ha furo amarkaaga inuu qaatona laazim bay ku tahay wabillahi towfiiq
su-aasha xigtaa waxa weeyaan sheikhow ma dhadhamin karaa cunnada anigoo sooman anigoo iska ilaalinaya inaan liqo
waa su-aal fiicanood aada ugu baahan tihiin cuntada markaad karinaysaan oo diyaarinaysaan hadda cuntadii in la testigareeyay u baahan tahay soo ma in la dhadhamiyay u baahan tahay marka ma dhadhamin karaa cuntadii jawaabtu waa haa cuntadii waa la dhadhamin karaa waad iska tufi waxaadse ku dadaali uun inaysan ku dhaafin inaysan kugu tegin oyna cunaha u gudbin umbaad ka dadaalaysa laakiin intaad gowska ku qabato inaad ka luqluqatood iska tufto dhib male selafka ridwaanullaahi calayhim qaarka badan bay ka sugantay waxaa kalo ka sugan waliba selafka ka sugan in ay yidhaahdeen laa ba'sa bilcalag calagga waxaa la yidhaahdaa xanjada ruuxa sooman xanjo inuu calaliyo xanjadan macaan ma ah waa xanjadii yani waxa way ahaan jirtay geedihii maxay ah geedihii xanjada laga dhigan jiray ee uun candhuuf mooyaane dhadhan kale aan lahayn xanjada inuu calaliyo baas male bay dhihi jiray maxaa yeelay inay uun nafaqada kaa qaado mooyaane xanjama waxbay kugu kordhinaysa xanjo gaajoon bay keentay cunto ma ah marka calalinta iyo wax dhadhaminta iyo baas ma laha haddayna cuntadii markaa kugu kugu cararin waanu iska ilaalinaysaa un wabilahi towfiiq tubaakadii sigaarkeeda dumar baa meesha fadhiya sheekhu wuxuu leeyahay tubaakadii sigaarka ku dar tubaakadii sigaarka malaha idinkuma cuntaan insha allahu tacaala raggii lagala hadli lahaa meesha ma joogaan tubaakada iyada hadda waabay iska caddahay way jabisaa sigaarkana sidoo kale soonka wuu jabiyaa siday culimmada islaamka mucaasiriinta ay sheegayaan khubtigiisa iyo xumaantiisa wuxuu la dheeryahay soonka waa jabiyaa tubaakada iyadoo iskaba dhaaf macnaha iyaduna way ka sii daran tahay wabilahi towfiiq
su-aashaan xigtahay waxa weeyaan waxaan waxaan soomin siddeed sano jiro darteed waxaan bixin jiray fidyo soonkaygii miyuu iga guday iga iga gudmay mise waan soo celiyaa
waxaan u malaynayaa waan ka soo hadlay sooma waa soo sheegnay waan soo sheegnay haddii cudurku uu yahay cudur musmin ah cudurka musminka yacni waa cudurka aan rajada lahayn oo see lagu garanaya inuusan rajo lahayn bini aadamku dhaqaatiirta iyo inta aqoontiisa ah cudurada qaarkooda waxaa jira aan aad ayna u badnayn aan badnayn in laga bogsoodo hadday cudurrada noocaasoo kale aad qabto ilahay ku caafiya waxa weeyaan cuntada aad bixisay unbaa laasim kugu ah wax kaloo lagaga baahan yahayna ma jirto haddii cudurku uu yahay cudur rajo laga qabana haddii ilaahay ku caafiyo waa inaad soontood soonkii soo qallayso haddii caafimaad aad weydo sidaa aad ku tagtana waxba laguguma le insha allahu tacala wabilahi towfiiq
dad ayaa waxay aaminsan yihiin aqoonta dadka u shaqeeya ee jikada ugu jira inaan xoolahooda waxba laga tari karin arrintaasi maxay diintu ka qabtaa
nabigeena waxaa ka sugan sal lla alay wasalam inuu yidhi ruuxa cuntada kuu keena kuu soo diyaariyay ee khaadimkaagee kuu adeegaya fadhiisii oo cuntada ha kula cuno haddaad karaynin afgelis iyo laba afgelis luqmad iyo laba luqmadood ka sii buu nebi uri sal lla alay waslam maxaa yeelay inamaa tawallaa xaraha yacni kulaylkeedii iyo bislaynteedii iyo rafaadkeedii iyo soo isagu ma gelin ya soo abaal kuma leh cuntadan in waxuun looga tuuro waa nooc runtii aan fiicnayn dabeecad iyo dhaqan aan fiicnayn wey dadka shaqaalaha ah in la qadiyo dhaqankaas soomaalidu kuma xuma nimankan hindida la yidhaahdaa dhaqankaa aada ugu liita oo shaqaalaha cunaqabateeya oo xataa cuntada guriga laga kariyo shaqaalaha wax lagama siiyo inta la siiyo labaatan shilin baa laleeyahay ugaali karso waa nooc cadaadiisa laakiin soomaalidu waxyaalahay ku fiican tahay waxaa ka mid a in shaqaaluhu la noolaado oo ula noolaado sidii ruux iyaga ka mid oo kaleeto runtii waa dabeecad aad u qiimo badan wey oo weelkii wax ku cuno oo cuntadii guriga laga kariyey wax ka cuno oo takoorid iyo fogayn uusan dareemin waadna ogsoontihinoo walaalayaal dad baynu nahay mabda xambaarsan mabda baynu xambaarsannahay caqiidaynu xambaarsannahay risaale iyo message baynu xambaarsannahay diintaynu xambaarsannahay waa inaan u gudbinno ummaddan waxaan ugu gudbin karnana waxaa ka mida inaan dhaqan fiican tusno haddaadan waxba u sheegin oo soo islaam aadan dhihin oodan waxba ku akhriyin laakiin aad mucaamalo wanaagsan iyo akhlaaq wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan iyo naxariis iyo waxtarid iyo deeqsinimo ay kugu aragto maalinta dambe waxay ku leedahay oo diintan diin ka qiimo badanba ma jirte waan islaamaya ya innaga soomaali haddaynu nahay diintu maxay nugu soo gaadha ba idinla tahy ma seef baa laynugu soo gaadhsiiy maya ganacsataa inoo timid muslimiin ah dhulka yimaadeen aan deganayn ganacsigooda waxay ku garab wadeen dhaqan wanaagsan akhlaaq wanaagsan suuro wanaagsan oo islaamka ka bixinayeen diintii islaamka ay awowiyadeen saa ku galeen caalamul islaami intiisa badan diintu waxay ku gaadhay akhlaaq wanaagsan bay ku gaadhay haddaad maalan aad tagto bariga fog filibiin iyo indunuusiya dhulka haddaad tagto indunuusiya waa dowladda ugu dad badan dowladaha muslimiinta maanta jira meeshaad muslimiintu dagaal iyo jihaad mayna ku gaadhine ganacsataa tegay oo diinta gaadhsiiyey kenyadana aad arkaysaan ilaa tanzaniya muslimiintii xeebaha ka soo degay baa diinta soo gaadhsiiyey akhlaaq baa diinta lagu gutaa dhaqan baa lagu gutaa soo maartan adigoo dhan waxaa tahay islaam socdaa tahay akhlaaqdaada dhaqankaaga naxariistaada deeqsinimadaada ballan wanaagaaga runtaada intaaba haddii lagugu arko kuwani waa horay wada islaami lahayn ujeeddadan kale waxa weeye dadka guryaha inooga shaqeeya ee shaqaalaha ah ha loo samafalo oo ha ixsaan ha loo sameeyo oo wanaag ha loo sameeyo oo ha loo soo jiido inay islaamaan in sha allahu tacala wabillahi tawfiiq
fitrada bisha ramadaan oon dhalanin ma la horumarin karaa mana la siin karaa dad u baahan si ay ugu soomaan
fidrada maya fidrada lama horumarin karo hadyigu waxa weeyaan iyo dariiqada saxdii bisha ramadaan markay sii dhammaanayso habeen iyo laba habeen ka laaban yihiin markaasaa fidrada bixinteeda la bilaabi karaa inta ka horraysa ruuxii bixiyaa wakhtigeedii wuu ka hormariyey habeen ama laba habeen markay bisha ka laaban tahay sida ugu fadli badanna waa maalinta ciidda ah intaan salaada la aadin qorax waaguna baryey habeenkaas laftiisa in la bixiyo sida ugu fadli badan taas wey haddaad tidhaahdo maxaa ii bannaan habeen ama laba habeen ka hor amaa bishaba in laga sii hormariyo ama bisha dhexdeedaba la bixiyo ma aha hadyigii iyo dhaqankii nebiga ma aha salawatu rabbi wasalaamu caleyh wabillahi tawfiiq
su-aashani waxa weeye zakaatulmaalka ma u diri karaa dad ila dhashay oo soomaaliya jira waa zakaatulmaal maahafitri
sakada xoolaha asalka waxaa iska leh dadka meeshay xooluhu joogaan masaakiinta ku nool baa iska leh waxayna loo deliishadaa xadiiskii diriddii mucaad nebigu uu yaman u diray hadalladuu u sii dhiibay waxaa ka mid ahaa fainhum ataacuuka lidalika faaclimhum biana allaha qad iftarada calayhim sadaqatan tu'khadu min aghniyaa'ihim faturaddu cala fuqaraa'ihim ree yamaneed hadday tawxiidka kaa yeelaan salaadana kaa yeelaan shanta salaadood waxaad u sheegtaa in ilaahay xoolahooda ku waajibiyey sadaqo laga qaadayo kuwooda wax haysta dibna loogu celinayo kuwooda baahan xaggee laga hadlayaa yeman baa laga hadlayaa akhniyada iyo tujaarta yamaneed baa laga qaadayaa isla fuqarada yeman baana dib loogu celinaya xadiiskaasaa laga faa'iidaystaa xoolaha sakadaa waxaa iska leh xooluhu meeshay joogaan masaakiinta joogta ayaa iska leh meel kale looma sii qaadi karayo culimmadu waxay leeyihiin laba goor ama laba sababood baa sakada meesheeda inta looga qaado meel kale loo geyn karaa labadaas sababood mid ka midii waxa weeye dadka aad u diraysa inay yihiin dad ehla oo qaraaba oo baahan taa waa loo ogolyay maxaa yeelay sadaqada dadka xigaalka aad siiso sadaqatun wasilatun buu nebigu sal lla lay slam ajirkii sadaqanimona waad ka helaysaa ajir qaraaba xidhiidhisnimona waad ka helaysaa laba ajir baa laga helaa taas siyaadadaa ku jirta daraaddeed waa loo waa loo dhoofin karaayoo meel kale waa loogu diri karaa laakiin bishardi qaraabadaad u diraysa waa inay yihiin dad baahan oo sideeddii qayboodee sakada lahaa mid ka mida inay soo galaan waa shardi sababta labaad ee keeni karta in meesha laga qaado meel kale loo la geeyo waxa weeye meeshaad joogto ayaa waxay tahay meel dadkeedu intooda badan ladan yihiin